بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يسر إخوانكم في دار الحديث على منهج أونلاين بلاتفورم أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية سائلين الله عز وجل أن ينفع بها إنه ولي ذلك ذلك والقادر عليه
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaa marka hore waxa mahadle ilaahay inoo qadaray inaynu isu nimaadnacaw halkan goob ka mid ah goobihiisa barakaysan mar labaad waxaa magaranaysaa mahad leh cidda ay noo soo qabaqaalisay masjidka inaynu iskugu nimaadno caawa culimadaynu har fadhida sheekh cabdillaahi xasan xaaji bardaraawi iyo sheekh maxamed hayo bardarasana marka waxaan insha alla caawa koy halkan waxay ka duwan tahay muxaadaraad kolley lasoo dhisin jiray taqaaniin masaajida lagu qaban jiray waxay tana si khaas u khusiisaa iyadoo dee guud ahaan loo siman yahay haddana si gaar ah dhalinyarta xaafadda iyo dadka magaranaysa u baahan in magaranaysa aqoon fiican oo saxeixa lagu tarbiyadeeyo sidaas daraadeed culimada ayaa inoo sheegi doonta arrin ku saabsan mawduucaan sheegayo oo faahfaahsan marka waxaan kusoo dhaweynaya marka koobaad iyadoo mawduucan magaranaysa barnaamijkeenu caawi noqon doono marka ugu aragta kelmad ku saabsan قيمة مرحلة الشباب في حياة الإنسان ومحل هذه المسلمين دونا مرحلة بعد واحد من مجرد تكري يسون دونا الشيخ عبد الله البراوي من شباب الصحابة قال يا مجرد سين دونا شيخو أصحاب في في هاي مجرد نلشوا يدقى كاملة waxay nooga sugi doonaa su-aalo iyo jawaabo aad idinka laftigiin waxaad su-aal haysaa aad soo idin doonta sheekha iyagoo si nidaamsan aynu weydiin doono oo qofku su-aashu hayaa ama warqad kusoo kori doonaba gacan taagi doono marka insha alla waktigan in ka faa'iisanna waxaan kusoo dhaweynayaa sheekh maxamed haye
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي سبحانه وتعالى أيام هرله inagu soo kulmiyey kulankan qiimaha badan ee ujeedada loo kulmay ay tahay ilaahay dartii ilaahay daraaddii ayaynu isugu nimi marka waxa weyaan guri ka mida guryaha ilaahay waa kulan aada iyo aada u qiimo badan ilaahay subxaanahu watacaala nicmooyinkiisaanay ka mid tahay waxaana muhiima in ilaahi subxaanahu watacaala aynu ugu mahadnaqno sidaa markaa walaalkay tilmaamay dhalinyaronimadu waa nicmo aada iyo aada u weyn wey waxaa laga yaabaa jaaniska maanta sidan oo kale dadka dhalinyarada ee xaafadda loogu yeedhay ama xaafadaha kale loogu yeedhayo waktigan aynu joogno inaanay jirin markaa waxa weeyaan masalan haddii aynu dhahno toban sano ama shan iyo toban sano horteed may jirin oo wax jira may ahayn wixii kasii horeeyeyna hadalkeeda baddaa in la kulmo oo halkan oo kale lagu kulmona nebigu caleyhi salaatu wasalaam fadli fara badan ayuu u yabaa bal intaynaan gudagelinba qiimaha ka dhalanaya iyo markaa waxa weeyaan dhalinyaronimada bal kulankaa aynu soo kulannay oo qura oo aynu masaajidka soo fadhiisannay ajriga iyo sawaabka markaa laga helayo haddii aynu hal xadiis tilmaano waxaa nebigu uhi sala allahu calayhi wasalam majtamaca qowmun fii beytin min buyuuti illaah yatluuna kitaaba allahi watadaarasuuna baynahum ilaa nasalat calayhim asakiina wagashyathum araxma wadakarahum allahu fii man cindah waxaa nebi maxamed yihi sala allahu calayhi wasalam ma jiro qoom iyo markaa waxa weeyaan duul ku kulmaya guri kamida guryaha ilaahay iyagoo isu akhriyaya kitaabka ilaahay oo wax isu faa'iideynaya oo markaa waxa weeyaan diinta ilaahay isu sheegaya haddii sidaasi ay dhacda baa rasuulku leeyahay sala allahu calayhi wasalam ilaa nasalat calayhim sakiina waxaa ku soo degaysa xasilooni xasilooni baa ku degaysa wa khashyathum araxma naxariis baa ilaahi subxaanahu watacaala uu ku daboolaya wadakarahum allahu fii man cindah ilaahina subxaanahu watacaala malaa'igta agtiisa ayuu ka xusayaa oo odhanaya bal addoommahaygaa ayaga on wanaagsan ee markaa aniga daraadday u kulmay marka waa nicmo aada iyo aada u qaaliya walaalayaal sidaynu dareensan nahay aynu ogsoonnahay waxaynu ognahay walaalayaal abuurka ilaahayna abuuray inuu inoo abuurtay ujeedo ujeedda ilaahi subxaanahu watacaala inoo abuuray ujeeddada ilaahi subxaanahu watacaala inoo abuuray waxa weye inuu ilaahay keligii caabudno maalmaha yar ee kooban inaynu halkan joogno ilaahay inooma sinin inaynu rabitaankeenna raacno inaynu nafteenna iyo shahawaadkeeda raacno inaynu idhaahno maxay naftaydu doonaysaa iyo maxaynu nafta ugu raacaynaa yacnii noocaa ilaahi subxaana watacaala inooma abuurine wamaa khalaqtu ljina waalinsa ila liyacbuduun maa uriidu minhu min risqin wamaa uriidu an yudcimuun baa ilahi tabaaraka watacaala jinka iyo insiga wax kaloo maan abuuran cibaadadeydaaan u abuurtay baa ilah yidhi tabaaraka watacaala cibaadadeeda ayaan u abuurtay kama doonaya baa ilah yidhi tabaaraka watacaala aniga inay quudiyaan iyo aniga waxsiiyaan midnaba kama rabo waayo ilaahi subxaana watacaala isaga ayaa markaa waxawy addoomihiisa waxsiiya kama doonaya baa ilah yidhi cibaadada aynu ilaahay ina faray ee ilaahay noo abuurtayna ma aha mid ilahay wax u taraysa waxaa laga yaabaa qofka inuu shaydaanku ugu yar sheekeeyo waar adigu waa tukataayo masaajidkaad ku xidhan tahayo yacni waxa weeyaan inuu qofku ilahay wax u taray inuu shaydaanku isyartusaa laga yaabo ilahay waxba uma tarayno cibaadadeenu ilaahay caabudayna ilahay waxba ma taraysa inaga wax noo taraysa waayo ilahay waa hani addoomihiisa ka kaaftoomay man camila saalixan falinafsi qofka wanaag sameeye naftiisu wanaag sameeye naftiisa ayuu khayr iyo wanaagu sameeyey isagiisiba isagiibaa aakhiradiisii u shaqaysanaya isagiibaa geeri markaa waxa wey dabadeed u shaqaysanaya sidaas baa ilaahay subxaanahu watacaala u xusay walaalayaal ujeeddada ilaahay noo abuuray waa taa inagama qarsoona haddaba walaalayaal qofku marxalada ayuu maraya ilaahi subxaana watacaala wuxuu naga abuuray biyo biyo yaroo markaa waxa weeyaan iska tabar daran oo qofku markaa waxa weeyaan uu rumaysanayo oo uu qurunsanayo markaa maradiisa markay ku duuraan iska maraya ayaa ilahay naga abuuray bani aadam baa ilaahay subxaana watacaala inaga dhigay ilaahay baa ina abuuray uurka hooyadeen inagu badbaadinayey ilaahay baa ina soo badbaadiyey oo si yaroo fudud ayaynu markaa ifka u nimi ilaahay subxaana watacaala nicmadiisa wey marxaladaynu maraynaa marxaladan maanta aynu taagantihi baarak allahu fiikum waa marxalad aada iyo aada u qiimo badan waa marxaladda nebi maxamed tilmaamay sala allahu calayh wasalam qofka dhallinyaradaah hadduu uga faa'iideysto markaa waxa weeyaan cibaado in ilaahi subxaana watacaala uu ku daraya qeybaha bulshada maalinta qiyaamaha u hareynayo sabcatan yudiluhum allahu yowma laa dilla ilaa dilla toddoba qeybood oo bulshada ka mid a maalinta qiyaamaha ilaahay baa iyaa horeynayo o har siinaya maalinta har ma jiro cid ilaahay subxaana watacaala har siiye mooyaane waxaa ka mid a shaabun nashaa fii cibaadati illah qof dhallinyaro ah cibaadada ilaahay ku barbaaray qof dhallinyaro ah oo ilaahay subxaana watacaala cibaadadiisa ku barbaaray yaraantiisiibaa lagu barbaariyey sidiibuu ku barbaaru ku weynaaday isagoo cibaadadii dabada haya ayaa markaa waxa wey geeridiina ay u timi yacni waxa weeyaan waa darajo aada iyo aada u qiimo badan wey laakiin qofka dhallinyarada ee baalmara cibaadadii ee wixii ilaahay u abuurtay baalmara ee rabitaankiisii waxay naftiisu doonaya raaca kaasi dee nicmadaa ma helayo waxaa laga yaabaa inuu shaydaanku ugu sheekeeyo qofka dhallinyarada ah waar iminka waad yar tahay markaad weynaato ayaad salaada bilaabi doonta ha markaad weynaato ma salaada bilaabi markaad guursataa salaada bilaabi markaad cero yeelataa salaada bilaabi markaad nin weyn noqotaad kutubta dhigan markaad adigu xoogaa korta ayaad masaajidada ku xurmi yacni wakti badan baa ku haray baa laga yaabaa shaydaanku inuu markaa ugu sheekeeyo walaalayaal shaydaanku iyo noocay noogu sheekeyna noocaynu noogu sheekeeya maaha waayo geeridu qof malagalaga malakulmowtku qof dhallinyaraa ma yaqaan mid madaxa ma yaqaan mid maalqabeyno ma yaqaan miduu ka haybadaysiiyo mid laaluush ka qaataa ma jirto waxaa ilaahay qur-aanka uu kaga waramayaa bani aadamka qaark bani aadamka qaarkood marka ay u timaado geeridu inay tamaneeyaan noloshii inay xasuusanayaan inay dhallinyarnimadii xasuusanayaan inay jaaniskii xasuusanayaan wuxuu qofku dayacay inuu xasuusanayo sidaasaa ilahi subxaana watacaala uu ka waramay xata ida jaa axadahum almowt qaala rabbi irjicuun marka ay geeridu qaar ku timaado bani aadamka ka mid a ayaa waxau leeyahay rabbi irjicuuni allah yow celi dib ii celi buu leeyahay muxuu doonaya waa qofkii adduunyada loo taagi waayo waa kii waktigiisa lumiyey maanta dhallinyaradeedu shayga ugu badan ee maanta waktiga lagu lumiyaa waa maxay waxaa laga yaabaa saddex afar nin oo saxaabada ka mid ah haddii maanta layna weydiiyo in dadka garanaya inay yaraadaan laakiin labaatan ama soddon ciyaartooyinka ka mida kuwa afrika iyo kuwa yurub iyo kuwa maraykanka inaynu dusha ka haynaa laga yaaba oo qofku dusha ka sheego hebel baa la ydhaha halkaasi jooga yani waxa weeyaan waa qofkii oo leexday oo dariiqii ilaahi subxaana watacaala ugu talagalay markaa dariiqaan ahayn oo kii shaydaanku doonaya ula helay weeye bani aadamkii wuxuu doonayaa in la celiyo mar alla markay naftu qabato wax xaqiiqo waynu yaqiinsano waynu rumaysannahay kul dhammaanteen inaynu dhimanayno laakiin mar alla marka ay naftu qabato bani aadamka qaarkii wuxuu doonayaa uu alla baryaya ilaahayo u celi allahayo waan wanaagsanaa diintii baan baran masaajidadii baan tegi alla salaadii baan ilaahay baan tukan salaadii ilaahay baan tukan ilahay markaagaan qaadan ilaahay waan ku hogaansanaa ilaahayna subxaana watacaala qof ajasiishu dhamaatay dib uma celinayso marka walaalayaal janiskaa inta aynu naga lumin inaynu janiskaa ka faa'iidaysano ayaa muhiima janiskaasi waa janis aad iyo aad u qaaliya oo ay tahay inaynu dareensanaano oo aynu ogaano walaalayaal waxaa laga yaabaa intayna caawa halkan isugu timid in markaa waxa weyaan inaynaan markaa meel ka wada imanin oo aynu meelo kala duwan aynu ka nimid laakiin barkulanka ilaahi subxaana watacaala ugu talagalay dadka muslimiintii inay ku kulmaan maalintiiba intaasoo jeer waa masaajidada weyn waxaa nabigu tilmaamay sala allahu calayhi wasalam mar kale in markaa waxa weyaan qofku faa'iidaysto oo intuu nool yahay shan arrimood ka faa'iidaysta baa rasuulku lehi sala allahu calayhi wasalam oo aan markaa waxa wey intaa shan arrimood aanay idinku imanin shan arrimood intaan idinku imanin waxa uga horeeya noloshiina ka faaidaysta baa rasuulku intaanay geeridin ku iman noloshu waa qaali waa nicmo aada iyo aad u qaaliya maanta waxaa garanaya dadka noloshii waayey ee xabaalaha ku jira ee iyagu qiyaamaha sugaya kuwaasaa maanta nolosha aynu haysano dareenayo oo qiimaheeda fahmaya qiimaheeda waynu seexanaynaa waynu soo toosaynaa inaynaan war badan hayn baa laga yaaba nabi maxamed calayhi salatu slam habeenkii markuu soo tooso ee sa u soo kaco ilaahay buu u mahadnaqi jiray yani ilaahaa soo nooleeyey alxamdu lilahi aladii axyaana bacda maa amaatana wailahi nushuur ilaahay baa mahadle na soo toosiyey ee hurdada kabacdi na soo kiciyey yani waxa weye geeri dabadeed na soo nooleeyey yani waa geeriya ilaahay baa mahadle noloshaa walaalayaal waxaa fahmaya qofka maanta waaye caafimaadka waxaa garanaya qofka maanta bukee sariirta jiifo ee marka aan masaajid iman karayn ee aan cilmi dhageysan karayn een cibaado gudan karayn een salaad isu taagi karayn ee laga yaabo inay kaalidu ka socoto qofkaasaa caafimaadka garanaya shan arrimood ka faaidaysta baa rasulku le shanta arrimood waay noloshiina geeriintaan idinku iman ka faaidaysta ayuu rasuulku le sal alay wasalam waxaa rasuulku le intaa dhalinyarada tihiin ee jirkiinu ishayo waayo waxa weya qofku intuu dhalinyarada yahay wax badan buu qaban karaya faa'iidada qofku aakhiriya adduunyada gaarayaana waxay ku xiran tahay siduu waktigiisa uga faaidaysto intuu yar yahay inuu ka faaidaysto intuu yar yahay inuu ka faaidaysto dhalinyarnimadiina ka faaidaysta baa rasuulku le sal alay wasalam intaan gabowda ku iman waxaa rasuulku lehi sala allahu calayh wasalam intaa haniga tihiin ee aan faqri aanaydi ku dhicin inta aad jaaniska haysataan inaan mashquulin ka faaidaysta baa rasuulku lehi sal allahu alay wasalam xadiiska macnihi saayaha marka walaalayaal jaaniska maanta aynu haysanay dhallinyarnimadii waa jaanis aad iyo aad u qaaliya wey jaanis qaaliya oo ay tahay inaynu ka faa'idaysano oo ay tahay inaynaan ilaabin oo ay tahay inaynu nafteenna go-aan la gaadhno wax alla wixii horey markaa waxa weeyaan inaga xumaa inaynu toosino oo aynu ilaahay toobad keenno oo aynu noqono marka waxa weye rag rag ah oo masaajada ku xiran haddii darsi laga dhigayo masaajidka ku xiran haddii marka waxa weeyaan jumco la tukanayo masaajidka ku xiran haddii salaad laga aadaamo mid subax iyo mid maqrib iyo mid cishaayo masaajidka ku xiran inaynu noqono ayaa muhiima nabiguna calayhi salaatu wasalaam maalinta qiyaamaha qaybaha loo horeynayo bulshada waxaa kamid a rajulun mucallaqan qalbihi bilmasaajid in masaajidka qalbigiisa ku xiran yahay qalbigiisa nin ku xiran yahay marka walaalayaal nabigu calayhi salaatu wasalaam mar kale wuxuu tilmaamay waktiga iyo cumrigeenu maanta haysanno iyo markaa jirkeennii iyo markaa waxa weeyaan cumrigeennii dhammaanteed in layna weydiin doono lan tasuula qadamaa cabdin yowma alqiyaamati xataa yusala can arbac can cumrihi fiima asnaa wacan shabaabihi fiima ablah wacan maalihi ilada iktasaba fiima anfaqa wamaada camila fiima calima kama qaala rasuulu llahi sal allahu alay wasalam afar arrimood ilaa la weydiiyo afar su-aalood qofka ilaa la weydiiyo gomadihiisu ma dhaqaaqayan baa rasuulku sal alla alay wasalam afar su-aalood su-aasha ugu horeysa waxay tahay qof qofka cumrigiisa baa la weydiinaya maxaad ku soo cereysatay maxaad ku cereysatay hebel siyaasaduu ka cereystay ka tag qiimo ma laha hebelkaa kale caynkaasu ahaa waxaad maqlaysaa nin dhalinyaro lagu leey hebel wuu isku buuqayo waa kaa madaxiisii markaa isagoo yarba cereystay miyaad maqashay weli nin laleeyahay aakhira xasuusteediibu ninkaas nin laleeyahay markaa waxa weeyaan taqwadiyaa la kacabsigiyo diinta ilaahay buu la dabaqay miyaad aragtay maya lama dabaqayo waxa weeye qofkuu ka faa'iidaysanayaayo iimaantiisa ka kobcayo yani qof toosan buu noqonay laakiin markuu qofku adduunye daraaddeed iyo lacag iyo waxaas ah hebel waa kaas waxa weeyaan uu isku buuqay maxaa ku soo cereysatay baykan su-aasha koobaad ee layna weydiinaya su-aasha labaadna dhalinyarinimada midaa layna weydiinaya maxaa dhalinyarimada kasoo qaadatay ma waxaynu odhan karaynaa habeen oo dhan maalagaalada haddaad ufiirsato caacda ka baxaysa waad yeelanaysa hebel baa dhaliyey iyo hebel baa laagay salaadii subaxeediisu qofku u toosi lahaana muu kicin maxaa yeele habeen oo dhan kubad buu daawanay ama filim buu daawanay ama musalsal buu daawanay ama markaa waxa weeyaan gidaar buu fadhiyey waktigiisii muxuu ku dhammaaday gidaar iyo kubad iyo wax lamida wey maxaa dhalinyarinimadaadi kusoo dhamaysatay wacan shabaabisiima abla maxaa kusoo gabowjisayaa layna weydiinaya halkaynu taaganahayna waa maxay ilaahay hortiisaa la taagan yahay qofkii waa uu qaawan yahay turjumaan ma haysto midigtiisa iyo bidixiisa cid ka taagani ma jirto midigtiisa camalkiisibuu ku arkaya bidixdana camalkiibuu ku arkaya xagga horena naartiibaa soo taagan qabiil iyo aabbo iyo hooyo midna ma jiro qabiil iyo aabbo iyo hooyo midna ma jiro dhalinyarnimadaadii maxaad kusoo baarisadaa layna weydiinaya marka marka walaalayaal intaanay su-aalahaas aanayna hor iman wayna hor iman waa xaqiiq inta aynaan jaaniskan naga lumin inta aynaan geeroonin inta aan xabaalaha markaa waxa weye aynaan xaggooda laynoo qaadin waa layna qaadiyo waa xaqiiq ayaa markaa laysu naseexaynaya waa naseexo ilaahay dartiya oo wanaaggii khayrka laysu sheegaya oo khayrkii wanaagga laysu dhiiri gelinaya oo ay tahay inaynu jaaniskeenna ka faa'iidaysano markaa sababta laydinku yeedhay ee kulankan laydinku qabtay ee markaa waxa weeyaan laydiin soo fariisiiyey waa taa waxa weeyaan qofku waxaa la doonaya inuu ilaahay ku xurmo inuu qofku ilaahay ku xurmo oo uu waxbarto oo masaajka ku xurmo oo nin aqoon la yeesho oo waktigiisa ka faa'iidaysto oo aakhiradiisa iyo geerida horteed oo markaa waxa weeyaan wax u qabsado maanta ninka lagu raado isagoo kubad daawanaya si rag badan ku dhacday waxaa la sheegay nin kubad daawanaya oo koox taageeraya inuu wadduhu gayray sidii kubadda u daawanaya dabeedna halkii laga qaaday isagoo marka waxa weye cagaxun ku taagan markii dambe meeshii gurigii u seexan jiray la geeyeyna inay naftu kaga baxday ciyaartiimay soo dhacday ciyaartiimay soo dhacday subxaana allah ninna miyuu maanta jecel yahay isagoole ciyaartiibay soo dhacda inay ka baxdo ninna ma jecla qof walba wuxuu jecel yahay wanaag isagoo masaajka ku jira isagoo tukanaya isagoo qur-aan akhrisanaya isagoo kacbada dawaafaya isagoo ilaahay baryaya yacni isagoo khayr ku jira taasina markaa maxay ku imanaysaa baaraka allahu fiikum inaynu waktigeena xagga khayrka iyo wanaagga inaynu ujihayno oo aynu ka baxno balwadda sigaarka iyo qaadkiiyo waxa shayga dulliga ee maanta dadkeena la haya inaynu ka baxno kubaddan iyo marka qofkan gaalka iyo qofku daawanayo inaynu ka baxno inaynu markaa waxa weeyaan seexano aynu soo toosno aynu cabno aynu cunno inaynu ka baxno insha allahu tacaala sheekha ayaa kelmadiisa inoogu sii faahfaahin doona marka walaalayaal waxaa naftayda iyo naftiina baan u dardaarmayaa inaynu markaa waxa weeyaan aynaan noqonin xataa kelmadda aynu dhegaysanayno inaynaan u dhegaysanin in sida markaa waxa weye warar kale inaynaan dhegaysanin inay markaa dareenkeena iyo nolosheenna inay wax ka bedasho oo aynu ilaahi subxaanahu watacaala go-aan caawa inaynu la gaadho oo go-aan hore aynaan ilaahay la gaadhin maanta nafteena aynu la gaadhno inaynu wax alla wixii xumaayo hore aynu samayn jirnay inaynu ka hadno inaan masaajka cidi nooga horeyn inaan waxbarashada cidi nooga horeyn inaan diinta ilahay dhegaysashadeeda iyo ku camalfalkeeda iyo unusraynteeda inaan cidi inooga horeyn inaynu go-aansano ayaa markaa waxa weye nafteedii naftiina baan ku baraarujinaya insha allahu tacaala sheekha ayaan kusoo dhaweynaya asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين جزا الله وقام الشيخ محمد هيبي خيرا على هذه الكلمة الطيبة وعد يوان يبرارجين انت ولا الكين ويميري أيها الموقف لن وحكى الصومر كالقد بيرا هذا waa kaabis iyo dhammaystir ayuunbuu u noqonaya ee hadalka guntiisa iyo gebagabadiisu waa intaasi aynu maqallay waxaan intaasi ku darayaa oo aan ka dabageynayaa walaalayaal ilaahay subxaanahu watacaala sidaasi walaalkeen uu inoo sheegay adduunyadan markuu ina keenay nabiyullaahi aadam jannada laga soo saaray rabbi subxaanahu watacaala adduunyadan wuxuu inoo keenay liyabtaliyanaa waliyakhtabiranaa si laynoo imtixaamo oo adduunyadani ay noqoto daaru imtixaanin wabtilaa meesha addoomaha lagu kala saarayo oo lagu kala soocayo kuwa ujeeddadii ilaahay u abuuray garta ee ka soo baxa iyo kuwa ujeeddadaasi ka leexda ee dayaca ilaahay subxaanahu watacaala والذي khلق الموت والحayاaة ليبلوكم أyكم أحسن cملا noloshan adduunyada iyo geerida iyo dhimashada ka dambaysaba waxaa ilaahay subxaana watacaala u abuuray si uu u kala saaro addoomihiisa kuwa camal wanaagsan sameeya iyo kuwa camal xun sameeya mid walbana ilaahay subxaana watacaala wixii uu shaqaystay waa tusi doonaa waana ku abaalmarin doonaa faman yacmal mithqaala daratin khayran yara waman yacmal mithqaala daratin sharan yara shay inta u yar oo khayra qofka sameeyaa waa arki doonaa waa la kulmi doonaa yowma alqiyaama waana lagu abaal marin doonaa shay inta u yar oo shara ka sameeyaana waa arki doona waana lagu abaal marin doonaa waa ka ilaahay subxaana watacaala xadiisulqudsiga ku yidhi yaa cibaadii inamaa hiya acmaalukum uxsiihaa lakum uma uwafiiha iyaakum faman wajada khayra falyaxmad illaah waman wajada gayra dalika falaa yulumana ilaa nafsa addoommahaygow arrintu waa acmaashiinii wey waan idiin koobaya waan idiin ururinaya bu ilahi subxana watacaala suxuf iyo kutub ayaa lagu qoraya wax camalkaa ka mid oo khayr iyo sharkuu doonayaba ha noqdeen lumayaa ma jiro malaa'ig dhan buu ilaahay u xil saaray isagoo ilaahay subxaana watacaala xaalkaaga og oo mar walba la socda ku maqlaayo ku arka ilaahay wuxuu ihi subxaana watacaala maalinta qiyaame rabbi laydin hor keeno ayaa acmaashiinii oo dhamaystiran laydinsoo hordhigi doonaa kula insaanin alzamnaahu طaa'irahu fii cunuqi wanukriju lahu ywma alqiyaamati kitaaba yalqaahu manshuura iqra' kitaaba kafaa binafsika alyawma calayka xasiiba isxisaabi baa laleeya inta lasoo hordhigo naftaada maanta xisaabiye kuugu filan acmaashaasi qofka khayr maalintaasi la kulmaa ilaahay ama hadiyo ilahay baa waafajiyey subxaana watacaala nasal allaha tawfiiq ilaahay baynu weydiisanaynaa sida wanaagsan inu waafajiyo oo inagu hanuuniyo ka la kulma camal xun oo maalintaasi uu ka naxana cid kale ayaanu canaanan naftiisa ha canan intaynaan garin maalin aanu iscanaanano oo iyadoo canaantu aanay waxba tar ahayn haddaad naftaada canaanatiyo haddaad naf kale canaanato toona waxba aanay tar ahayn calaacalaan waxba tar ahayn xaalmarinna iyo towbadna aan lagaa ogolayn maanta ayaynu fursad haysanaa maanta waa inaynu sahay qaadano adduunyada walaalayaal ilaahay subxaana watacaala markuu ina keenay ujeeddadu inoo keenayna uu caddeeyey rabbi subxaana watacaala inaanay ina dagin ayuu inoo caddeeyey waana inooga digay adduunyada macmacaankeeda iyo dhaldhalaalkeeda nafsa bani aadamka ay ku daganto ayaa aada iyo aada u fara badan addunyaa xulwatun khadira adduunyadu waa mid macaan cagaarna ah shayga macaan carabkaa jecel shayga akhdarkaa greenkaana indhaha ayaa jecel labadabana naftu waa ku raaxaysata adduunyadu waa sidaa nafta bani aadamku labadaa waa isku ilowdaa wa in allaha mustakhlifukum fiiha fayanduru kayfa tacmaluun ilaahay subxaana watacaala adduunyadaasuu idin dejiyo idiin dhiibay macaanka iyo quruxda leh bal sida aad ka yeeshaan buu ilaahay subxaana watacaala eegaya inay idin dagto iyo inaad noqotaan kuwo ka digtood addunyaa malcuunatun malcuunun maa fiiha ila dikra allahi wamaa waalaah aw caalimun aw mutacalim adduunyadu waa nacdalantay wax allaale waxa dhex yaalana waa nacdalayin macnaa ilahay mid ka fog weyi addunyaa marka la leeyana waxa loo jeeda waa acmaalu lcibaad oo waxa addoomuhu dhexeeda ay ku samaynayaan ee ficillah iyo hadallada dhexdeeda ay ka leeyihiin waxaan nacdalayn oo ilaahay aan ka fogeyn oo ilaahay u dhow ehelkeeduna ilaahay ay u dhow yihin waa ilaahay subxaana watacaala xuskiisa iyo wixii la xidhiidha jamiicu alcibaadaat waa dikru lilah cibaadaadkao dhami waa xus ilaahaad xustay haddaad soomtiyo haddaad sakiyo sadaqad bixiso iyo haddaad xajidiyo haddaad tukatiyo haddaad qur-aan akrido iyo haddaad subxaana allah tidhaahdo iyo haddaad wanaag dadka fartiyo haddaad xumaan ka reerto kullaha waa dikru lilah waa xus ilaahay subxaana watacaala ad xustay waxaa kala nacdalayn qof dadka khayrka baraya mucallimu nnaas lilkhayr iyo ka isaguna baranaaya inta kaloo dhami adduunyada ilaahay waad ka fog tahay cidda ku mashquulshee ku habsaantana ilaahay subxana watacaala waad ka fogeynaysa adduunyadu yaana idin dagin buuhi ilaahay falaa taguranakum alxayaatu dunyaa walaa yaguranakum billahi algaruur nolosha adduunyaana idin dagin ka dabinada faraha badan dhigta ee aada u xudago shaydaan la yidhaahdaana yaanu idin dagin waxaa dad maanta kafladaysan ee ilaahay subxaana watacaala cibaadadiisii la iman waaye ka soo bixi waayey macaasida iyo wixii ilaahay subxaana watacaala uu ka xaaraantimeeyey samaynayaa haratum addunya waa kuwo adduunyadu ay degtay inay adduunyadu degtay in fara badan oo kamidina maanta ma oga laakiin waxay ogaan doonaan alyawma aladi tufaariqu fiihi arwaaxuhum abdaanahum maalinta ruuxdoodu jasadkooda ay ka baxdo ayay ogaan doonaan xataa ida jaa axadahum almowt qaala rabbi irjicuun lacalii acmalu saalixan fima tarakt kalaa inaha kalimatun huwa qaa'iluha wa min waraa'ihim barzakun ilaa yowmi yubcahuun ilahay wuxuu leeyahy subxaana watacaala dadkii adduunyada markay joogeen khafladaysnaa faralladii ilaahay saari ka soo bixi waayey macsiyada dhex dabaalanaayey adduunyo mooyaane aakhirada aan xusuusnayn isku ilaabay nolosha adduunyada ilaabay aakhira inay sahay u baahan tahay in su-aal iyo xisaab iyo abaalmarini ay ka dambayso mar allaale marka midkood geeridu ay u timaado ayuu calaacal bilaabaya wuxuu odhanayaa ilaahay dib ii cel camal wanaagsan aan soo sameeyay ilaahay subxaana watacaala wuxuu leeya dib u celin ma jirto isaga iyo adduunyadu teed baa udhaxeeya ilaa laga gaadhay yowma alqiyaama qabrigaas ayuu ku jiraya noloshii adduunyadana dib ugu noqon maayo calaacalla waxba u tari maayo towbadna xataa laga aqbali maayo waayo qofka bani aadamka laba xaalood hadduu gaadho albaabkii towbada waa ka xidhnay haddii naftu ay xunaha kaaga soo ururto goor ay kaaga soo ururi doontana garan mayso albaabkii towbadu waa kaa xidhay qof walibana xaaladda inuu towbad keeno waa jeceli xataa fircoona xumaantiisa iyo kufrigiisa aynu garanayno oo xumaan ka gaadhay inuu ilaahnimiyo rabbinimo sheegtay ayaa xaaladdaa markuu gaadhay yidhi waan toobad keenay waalahi maya hal aana waqad casayta qabl kunta min almufsidiin ma imikaad leeda waan toobad keenay markaad xaaladda soo gaadhay adigoo markii aad caafimaadka qabtaad xoogga lahayd oo awoodda lahayd ilaahay caasiye subxaana watacaala oo kuwa dhulka fasahaadiye macsiye iyo kufri iyo xumaan ku fasahaadiye kamid aha hadday qoraxdu halkaa maanta ay ka dhacdo ay kasoo baxdana albaabkii tawbadu waa xidhan yihi marka nafteenna waa inaynu u horaysiino tawbad intaa inaan xaaladahaasi gaadhin ilahay waa subxana watacaala goorta la gaari doono marka walaalayaal adduunyadu aanayna dagin sahayna adduunyada aynu kala tagno wixii halka aad kala tagto ayuunbaa ku anfacaya fii qabrika wa fii mawqifika amaam allahi subxana watacaala marka qabriga lagu dhigo iyo marka ilaahay subxaana watacaala lagu soo horjoojiyaba idaa maata ibnu aadam inqaaca camaluhu ila min halaath markaad dhimato camalkaagu waa go-aya ilaa saddex mooyaane camal aada qabsan karto fiicani ma jiro acmaashii saalixayd oo wanaagsaneeyo sababta aduu ahayd markii aada noolayd wanaaggeedu waa kuu soconaya cilmi dadka aad bartoo lagu intisaaco ilmo wanaagsan oo adduunyada aad kaga tagto oo tarbiyadayso kuu soo duceeya iyo sadaqa jaariya masaajid aad dhisto weli lagu cibaadaysanayo amabase ceel aad umadda u qodo weli laga cabaayo waa tusaalayaal kuwaas sadaqa jaariya tusaale wiil laakiin ma shaqaysan kartid mar haddii naftu ay kaa baxdo sida dadka adduunyada joogaan noole ay u shaqaysanayaan ee xumaantana ay uga toobad keenayaan daacadana ay ugu dadeen adigu ma samayn karti qabrigaaga kuma shaqaysan karti aakhirana camal ma yaallo waa laa camal laakin hunaaka xisaab camalku anfacaya halkaa ma yaalo xisaab baa taala waa la isxisaabinaya waana maalin wax ku anfacaya aanu jirin ilaa iimaan iyo alla kacabsi adduunyadaad kala tagtay mooyaane wa yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ila man ata allaha biqalbin saliim xoolo iyo caruuritoon aan waxba kugu tarahayn qalbi caafimaad qaba oo iimaanaad ka buuxisa iyo jacaylka ilaahay subxaana watacaala iyo weyneynta ilaahay iyo ku-xidhnaanshaha ilaahay kaa mooyaane wax kaloo ku anfacaya ma jiro yowma alqiyaama haddii qalbigaaga iimaan uu ka buuxo iyo alla kacabsi iyo maxabo ilaahay aada u hayso iyo xishood ilahay aad ka xishoonaysana wixii ilaahay kuu dirayna dayici maysid wixii ilaahay kuu diidayna u dhowaan maysid waad ka dheeraanaysa goor aynu dhiman doonno ilaahay baa oge iyo inaan is odhan dhalinyartuma dhimato sidaa uu sheegayo sheekhu geeridu ma taqaano mid yar iyo mid weyn rag iyo dumar mid taliyo mid loo taliyo mid adduun haystiyo mid faramaran mid walba saacaddii ilaahay subxaana watacaala uu u qoro inuu dhimanayo ayuunbuu dhimanaya wa kan min shaak ayaa dhimanaya wa kan min shaak oday gaboobo imisaa nool imisaa mid dhalinyaro wax weeyaan dhimanaya marka iska ilaali tuulu lamal haysaba adigu dhalinyara tahay amaamaka waktun طawiil furasun kaiira haysoran wakti dheer baad haysaa fursadadana way ka horeeyaan haysoran ilahay baa og subxaana watacaala goor nafta laga qaban doono walaalayaal dhalinyara ayaynu nahay waxaynu ku jirnaa malaaxisha cumriga bani aadamka marxaladdii ugu wanaagsanayd wax fara badan ayaynu qabsan karnaa oo ina anfaca fi dunya wa fi laakhira shabaabka iyo dhalinyartuna waxay ahaayeen weligoodba calaa mari taariikh walcusuur waxay ahaayeen kuwa khayrka iyo wanaagga u dheereeya ee u gargaaro u nusreeya u hiiliya dadka kalena waxa weeyaan ugu baaqa tusaale waxay noogu filan asxaabu lkahf oo ilaahay subxaana watacaala qur-aanka uu kaga warramay inahum fityatun aamanuu birabbihim dhalinyaro ilaahay rumeeyey bay ahaayeen oo iimaanku qalbigooda uu galay uu baashiray iyo maxabada ilaahay subxaana watacaala oo ilaahay daraaddii uga hijrooday o uga tegey qoomkoodii iyo xumaantii ay walaaqanayeen ilaahay qur-aanka markuu inoogu sheego inooga warramay maaha macnaheedu inu iska tasheeko sheekooyinka ka mid a ujeeddada laynoogu sheegaya waa inaynu ku dayanno sideedoo kale albaabada quluubteenna iimaanka aynu u furro iyo maxabada ilaah iyo weyneynta rabbi subxaana watacaala sideedoo kale aynu noqonno shabaab yansha-uuna calaa cibaadati rabbihim dhalinyaro ku barbaarta ilaahay cibaadadiisa sideedoo kale qoomkeenna iyo dadka aynu ku dhex nool nahay xumaanaha ay ku sugan yihiin iyo khaladaadka ay leeyihiin kuwa ka dhex baxo ka dheeraada waa inaynu noqonno intaa dabadeedna iyagana uga naxa oo waxa weeyaan uga yeedha wa kadalika shabaabu الصaxaaba cabdillaahi ibni cumar cabdillahi ibni cabaas cabdillahi ibni mascuud muscab ibni cumayr wa gayruhum dhalinyaro ayay ahaayeen wax fara badan bay taariikhda ay ka bedeleen oo ay ku soo kordhiyeen kudayasha ayaa walaalayaal ay naga mudan yihiin saxaabada rasuulka guud ahaan nolosha ay ku sugnaayeen iyo xayaatadoodu islaamka hortii nolol aada u lidataa yahay dhinac kastoo aad ka eegtaba sifir bay ahayd eber bal taxta sifir eberkana mid ka hooseysaa yahay hadday cibaado noqoto iyo hadday akhlaaq noqoto iyo hadday mucaamalaad noqoto haddana mar qura ayay isbedeleen aliimaan huwa aladii gayara xaalo iimaankii quluubtooda galay ilaahay ku arsaaqay ayaa xaaladoodii bedelay waxay noqdeen halkay ka caabudi jireen asnaam iyo aaliha fara badan kuwo quluubtooda ilaah qura ay ku xidhan ilaah qura ka baqda ilaah qura wax ka rajeeya allah subxaana watacaala waxdahu u cibaadaysta oo cibaadaadka meel kale aan u leexin halkay ahaayeen kuwaan ilaahay subxaana watacaala sidii ilaahay u waajibiyey ee rabbi subxaana watacaala uu addoomaha uga doonay cibaadada aanu la iman waxay noqdeen kuwo ilaahay cibaadadiisa subxaana watacaala u go-a oo jannada waxa weeyaan ku baadi doona bicibaadati rabbihim subxana watacaala akhlaaqdoodii baa isbedeshay mucaamalaadkoodii baa isbedelay sidoodoo kale ayaynu noqon lahayn haddaynu ku dayan lahay maantana u fiirsada ninka dhalinyarta ah ee istiqaamo la yimaada toosnaan oo garta nolosha adduunyada iyo xaqirnaanteeda iyo nolosha aakhira iyo qiimaheeda mid walbana xaqeeda siiya xaaladiisu siday isu bedesho way noo muuqata ninkii shalay wejigiisu madooba ee dullaysna ee qalbigiisu uu ahaa mid aan xasiloonayn uu warwar iyo kacsanaan hadiyo jaraale ay ku jirto oo doonaya kulaylka qalbigiisa haysta inuu waxyaabo kale ku qaboojiyo sheeko uu dhegaystay iyo wuxuu daawaday iyo ninkii aanay cidina waxba u dirsan jirin cidna aanay waxba ku aamini jirin ee waxaad arkaysaa maalinta u cibaadada bilaabay iyo istiqaamada iyo toosnaanta oo xaalkiisu uu isbedelayo nuur uu ka baxaayo wejigiisa uu noqonayo qof ummadda dhexeeda qiimo ku leh uu noqonayo qof wax lagu aamino wax loo dirsado oo xataa noloshiisii adduunya ay hagaagaysa of xasiloon oo qabow oo noloshiisi dhamaystiran ay isu bedesho ayuu noqonaya xataa waxa weeyaan jismigiisa iyo jirkiisa ayaa isbedelaya tusaale ayaa marka ay u yihiin cid kasta oo waddadaasi aan haynin maanta inay wanaaggaasi ay kaga daydaan shaydaanku wuxuu ku odhanayaa hadaad cibaadaadka iyo istiqaamo aada la timaado iyo toosnaan si ilaha dhaha shayطaan yacidukum alfaqr yaamurukum bilfaxshaa faqri buu ku yaboohayaa xumaantana waa ku faraya shaydaanku ha dhegeysana ilaahay dhegeyso subxaana watacaala ilaahay subxaana watacaala wuxuu kuu ballan qaadaya fadl dheeraad iyo wanaag xaggiisa ka ahaaday adduun iyo aakhiro labadaba aad ku heshid marnaba ku khasaari maysid istiqaamada aad ku toosnaatid dariiqa ilaahay subxaana watacaala uu jeexo oo ugu talagalay jannada iyo naciimkii raalli ahaanshihiisa in loo maro laa yumkin inaad ku khasaarto adduunya kaaga dhimi mayso mid kugu korodha mooyaane sharafi kaaga dhici mayso mid kugu korodha mooyaane qadar iyo maamuus aad ku waaysaa ma jiro mid ilaahay subxana watacaala kuugu ziyaadiye mooyaane walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin ilahay baa sharaftiiyo cizada leh rasuulkaa leh muuminiinta dhabka ayaa leh dulligana waxa ilaahay dusha uu ka saaraa cidda amarkiisa iyo amarka rasuulka khilaafa qaala nabiyu sal allahu aleyh wasalam wajucila adullu waasagaar calaa man khaalafa amri dulliga iyo hooseynta waxaa dusha laga saaray cidda amarkayga khilaafta sidaas wey nebi maxamed caleyh afdal salaatu watasliim marka walaalayaal dhammaanteenba kullunaa bani aadam baynu nahay nuqsaan baynu dareemeynaa kullun mina layuxaasib nafsa mid walba inaga nagamadi naftiisa ha xisaabiyo hakuna talagala adduunyada inuu ka tegayo hakuna dadaalo calaa xusni alkhaatima in noloshan loogu khatimo wanaag asuu rasuulku uhi inama alacmaalu bilkhawaatiin bal ninka loogu khatimay sida sheekuu sheegayo isagoo leh ciyaartima soo dhacday kuwa noloshoodii loogu khatimay iyagoo heesaya kuwa noloshii loogu khatimay iyagoo leh igu shub koobka khamriga kuwa noloshii loogu khatimay iyagoo heesta cayla qaadaya kuwa noloshii loogu khatimay iyagoo qaad ku fayaxaya oo aan aqoon waddo masaajidka loo maro iyo albaab laga galo cibaadaadka ilaahay subxana watacaala addoomihiisa uu ku waajibiyey iyo ka nolosha loogu khatimay isagoo sujuudsan ma umalaynaysa inay isku mid noqonayaan abadan waxaa maalin dhaweyd aan arkayey nin muslima isagoo ku tukanaya fii masjidi rasuuli illahi sala allahu alay wasalam fi madiina masaajidka rasuulka ee madiine ku yaal isagoo sidaa u sujuudsan ayay naftu ka baxay masaajid lilahi subxana watacaala undur ila hadihi alxaala waxaa lasoo saari doonaa maalinta qiyaame isagoo sujuudsan ee rasuulku wuxu uhi yubcatu almaru calaa maa maata caleyh qof waliba xaaladdu ku dhintay isagoo ku sugan baa lasoo saaraya kii macsiye ku jira isagoo macsiyadii ku sugan kii khaslad ku jira isagoo khasladii ku sugan kii cibaadaysanaya isagoo cibaadaysanaya kii heesaya isagoo heesaya kii qur-aan akriyaya isagoo akriyaya marka ilaahay subxana watacaala waa inaynu ka xishoonno ilaahay subxana watacaala yaa lagu horgeynin adigoo xumaan ku sugan fadeexa cadiima yaani kugu dhici yowma alqiyaama marka alkhaatima inay noo hagaagto waa inaynu ku dadaalno khaatimadana waxaa ku hagaajinaya ikhlaaq ilaahay subxaana watacaala inaad qalbigaaga ku xidho oo aad qasdigaada iyo ujeedaada ka dhigto raalligelinta ilaahay subxaana watacaala oo ilaahay subxaana watacaala weyneyntiisu qalbigaaga iyo xusuusnaantiisu ay ku badnaato haddii taa laga helo xagga qalbiga aad ka hagaagto ilahayna acmaasha waa ku hagaajinaya dabeecad wanaagsan adoo samaynaya ayaa nolosha noloshaada ay gabagaboobi doontaa laakiin haddii qalbigaaga xumaani ay ku jirto ama qalbigaagu uu qafladaysan yahay dadka marka aad ka maqantay ama aad ka qarsoonta ilaahay aada caasido subxaana watacaala waxaasi markaa aad dhimanaysa ee nafta lagaa qabanayo inuu kugu soo aaraya oon lagugu taagay lahayn hebelow laa ilaaha ila allah eh oo wixii kale qalbigaaga ku weyna ama carabkaaga ku fara badnaa iyubaad xaaladda waxa weeyaan aada ku hadli doontaa marka walaalayaal maalmaha kooban ee adduunyada aynu joogno aynu kaga faa'iidaysanno barashada diinta ilaahay subxaana watacaala iyo ku dhaqankeeda iyo cibaadada rabbi subxaana watacaala iyada ayaynu sharaf iyo qiimo ku yeelanaynaa fi dunya walaakhira qof kastoo ilaahay subxaana watacaala khayr waafajiyeyna yaanu bakhayl noqonin oonu khayrkaasi isaguun isku gaabinin ee khayrkii wanaagga walaalihiisa kalena hala jeclaado oo ha gaadsiiyo oo fadhigana inoogu horeeya multaqa shabaab masjid alansaar ama shabaabka xaafadda kulankan aynu u qabanay fadhiyo danbaynu samayn doonaa insha allahu tacaala masaajidka duruus baa inooga bilaabmi doonta maqrib iyo cishaayo dhexdooda salaada subax kadib xalaqaadkii qur-aanka kuwo horena waa jireen kuwo kalena waa la bilaabi doonaa waxaa halkan inagaga dhow maxad alimaam shaafici oo u furan barista dhalinyarta la baraayo diinta waxa weeyaan islaamka luqada carabiga iyo culumta sharciga oo shay lacagana aan la weydiin waxba aan laga qaadahay ilahay subxana watacaala daraadii loogu dhigayo oo xataa kaan weligii waxba soo dhigan alif looga bilaabayo oo raggii alif looga bilaabay maanta ay yihiin rag iyagu maanta wax sii dhigi kara oo dadka inta taagtooda wuxuu akriyi kara marka furas fursado aada u fara badan ayaynu haysanaa fursadaha walaalayaal ilaahay subxaana watacaala ha idin barakeeye aynu ka faa'idaysano inuu idinku dheeriye waad moodaa jazakum allahu khayran iska nasaax iyo tadkiir waano iyo isxusuusin aynu isxusuusino wax quluubteenna waxa weeyaan anfaca oo sabab u noqda inaynu sahay iimaaniya halkan aynu kaga kala tagno oo aynu xaaladeenna wax ka bedelno iska muslimkii waa ta marka naseexada u dhegeysto iyo mawcidada iyo waanada intuu naftiisa gooni ula baxo oo uu la xisaabtamo xaaladiisa wax ka bedela oo iimaan ay u siyaadisay saxaabadu ahay ridwan ullahi caleyh waxahi rasuulka le markaanu kula joogno ee jannada iyo naarta aad ka waranto waxaabaanu moodnaa ama aanu u muuqanaa sida aanu arkayno jannada iyo naarta marka sidaas oo kale ayaa dadka muuminiinta sifadoodu walaalayaal ay tahay ilahi subxana watacaala inaga dhigo kuwa hadalka dhegeysta intiisa wanaagsanna waxa weeyaan ku camal fale ee qaata ilahina subxana watacaala dembigeenna ha dhaafo khayrkii wanaagana hayna waafajiyo allahu aclam waxka bilahi tawfiq wasala allahu ala nabiyina maxamed
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ خير الله كفيه كلمة قيمة قديمة من سيدي. كل قلبي كل شيء برنامج شوية من كل شيء. يعني إن شاء الله تعالى نقدر نشوفه بالنسبة لنا تجد بيها أي سنة دويه. أي نقرأ قوية لليوم الشيخ يسوي بيها قارفونا وضع عطفي. نسوي الشيخ الشابيرة بإدريسي حويا وحي هروس عيونه ولا شيء ولا يا وحي دمنا ولا بلاد إن شاء الله تعالى dhaqaatani waxa weeyaan codsi iyaduna waxay la codsanayaa lala codsanayo marka waxa weya sheekha iyo culimada kale masaajkaba in la bilaabo duruus ku saabsan marka waxa weya siirada oo marka waxa weya ay aada dhalinyarada u xiiseynayaan haddaynu su-aasha u horeysa aynu weydiino sheekha ta ugu horeysa waxay tahay waa maxay xukunka in la xiro qadaadka dhalinyaradaas i weydiiyey sheekha su-aasha
alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah rasuulkeenu caleyhi afdal asalaatu watasliim wax kasta oo ina anfacaya oo maslaxadeenu ay ku jirto fi dunya waalaakhira waa inoo caddeeyeen wax kasta oo ina dhibaaya oo dhibaato inoo leh adduun iyo aakhirana waa inoo diiday waxyaaba markaa rasuulku inoo diiday waxaa ka mid waxa la haha alqazac naha nabiyu sala allahu alay wasalam can ilqazac qazcana macnihiisu waxa weeye xalqu bacdi ara'si wa tarku bacdihi madaxa barkii in la xeero barka kalena in laga tago qayb in la xeero qaybna in laga tago marka ama qadaad ha noqoto ama dhinac ha noqoto ama shood ha noqoto ama dhexda ha noqotee madaxa qayb kamida in la xeero qaybna in laga tagaa ma banaano oo rasuulkeena caleyhi afdal asalaatu watasliim ayaa diiday waxaana shareecada islaamku aada iyo aada ay ugu dadaashay cadaaladda hirgelinteeda iyo muujinteeda ilaa qofka bani aadamka waxyaabaha qaarkood loo diiday iyadoo la rabo naftiisa inuu cadaalad sameeyo waxaa lagu diiday inaad kad qura gashato rasuulku caleyhi afdal asalaatu watasliim wuxuu yihi labada kabood ama wada gasho ama wada bixi xataa hadday midi kaa goodo asbaabaha lagugu diiday waxaa kamid a qofka bani aadamkii kad qura haddii uu ku socdo socodkaa ka xumaanaya mar labaadka labadiisii lugoodna umuu cadaalad samayn markuu midna kab u xidhay midna cagaagni waxa weeyaan uu ku socodsiiyey kadalika waxa weeyaan madaxa xiiristiisa marka laga hadlaayo inaad madaxaagii qeybna xiirto qeybna timihii ay ku yaaliin waa cadaalad darro aanad madaxaagii u cadaalad samayn waxaa kaloo labadaasi arrimood baa asbaabta loo diiday ka mid ah haadihi alumuur tushawihu suurata alinsaan qofka suuradiisii bay fool xumaynaysa bani aadam oo kab qura ku socda suuradiisi iyo muuqaalkiisu ma qurux badnee waa fool xun yahay qof bani aadama madaxiisa qaybna xiiran tahay qaybna ay sima ku yaaliin suuradiisuma qurux badna islaamkuna wuxuu kugula dadaalayaa xataa qalbigaaguu qurxinaya waxaa kaluu qurxinayaa suuradaada iyo muuqaalkaaga ayuu islaamku qurxinaya ku hagaajinaya arrintaa in madaxa qaybo kamida la xiiro qaybo kamidana timaha lagaga tago iyadoo rasuulku diiday caleyhi afdal salaatu watasliim waxaa kaloo ku jira maanta ama casrigan aynu nool nahay ku dayasho kuwa gaalada dhalinyarta ay kaga dayanayaan rasuulkeenuna wuxuu yihi man tashabaha biqowmin fa huwa minhum qofka qolo isu eekaysiiya iyaga ayuu kamid yahay miyaad jeceshaha in kuwa kufaartaa maalinta qiyaame meel laydin wada joojiyo oo meel laydin wada geeyo mar haddaanad jecleen ha ku dayanin cidda aad jeceshahay maalinta qiyaame meel in laydin wada geeyaa waa nebi maxamed sooma caleyh afdal salaatu watasliim iyo saxaabadiisii jannada loogu bushaareeyey kullan wacada allahu alxusnaa iyaga markaa ku dayo siiradoodii iyo taariikhdoodii inta aad barato raadkooda gur marka dhalinyarta muslimiinta magaxxuma ayay ku tahay inay ku daydaan kufaar iyaga ka hooseeya ilah wuxu uha fanajcalu lmuslimiina kaalmujrimiin maa lakum kayfa taxkumuun qofka muuminkaada mar walba kaafirka isaga ka sarreeya wuxuu kaga sarreeyaa midabna maaha lacagna maaha qabiilo uu ka dhashayna maahee waa iimaanka iyo islaamnimadan ilaahay uu hogaansamay subxaana watacaala taasaan wax loo dhiga haba yaraata aana jirin in markaa kaa uu ku daydaa madaxumay ku weliba kuwa ugu liisa uu ku daydo weliba waxyaabaha ugu liisa uu kaga daydo waxyaabaha nafciga leh gaalada waad kaga dayan kartaa ee waxtar kale gaalku hadduu yaqaano cilmi waxtar u leh dadka muslimiinta ka baro oo ka qaado cilmigaas kama xige adduunyada wixii wanaag muslimiinta u leh kama xige gaalku hadduu isagu yaqaano waxa weyaan ka baro laakiin in gaal gaalo lagu daydo oo gaalada kuwa u liitay lagu daydo ee dubjiriinta ahaa oo waxyaabaa u liiteen nafci adduunya mid aakhira toon aan lahayn lagaga daydaa waxa weyaan madaxuma ayay ku tahay shabaabka iyo dhalinyarta waxa weeyaan muslimiinta waxaasoo dhamina waxa ay ka dhalanayaan waxaasoo dhamina waxay ka dhalanayaan dacfu liimaan iska marba iimaankiisu inta uu gaadhsiisan yahay ayaa xaaladiisu ay ay ku sinaanaysaa ama xaaladiisuna ay gaadhsiisnaanaysaa hadday xaaladiisu cibaado noqoto iyo xaaladiisa macsiya ka fogaanshaha noqoto iyo xataa hadday noqoto muuqaalkiisa wuxuu xidhanayo siduu u xidhanayo iyo sida u xiiranayo sida u seeranayo lafteeda qalbiga de ayaa laga maamulaa marka qalbiga hagaagiisa ayay ku xidan ilahi subxana watacala quluubta haynoo hagaajiy
su-aasha labaad ee sheekh alsee weydiiyey waxa weeyaan nin kamida dhalinyarada ayaa wuxuu leeyahay dadka qaar markaad tidhahdo war ilaahay ka yaabo ilaahay ka cabsado ilaahay toobadkeena ayaa wuxuu qofku qulhera iska oranaya haddii janno ilaahay qorana jannadun baan helaya haddii ilaahay naari qorana naarun baan helaya dee maxaaban iska daaya
nacam hadalkaasi waa run haddii janno ilaahay kuu qorena jannaad heli doontaa haddii ilaahay naar kuu qorena naar baad heli doontaa laakiin ilaahay subxaana watacaala jannada gelitaankeedana asbaab buu u yeelay naarka gelitaankeedana asbaab buu ilaahay subxana watacaala u yeelay wadda ayaa jirta haddii aada marto janno ku gaadhsiinayso ilaahay kuu caddeeyey subxaana watacaala waxaa kaloo jirta waddo haddii aada marto naar ku gaadhsiinayso oo rabbi subxaana watacaala uu kaaga digay rabbi subxaana watacaala wuxuu tilmaamay insaanka inuu abuuray deetana labadaa wadaba inuu rabbi subxaana watacaala uu caddeeyey marka haddii aada la timaado asbaabu dukuuli ljanna asbaabtii jannada lagu gelayna jannaad geli doontaa asbaabu dukuuli naar haddii aada la timaadana asbaabtii naarta lagu gelaya haddaad la timaadana naar baad geli doontaa mana ogid adigu mid laguu qoray maxaad adigu u samaynaysaa acmaashii ahlu naarka marka khayr lagugu yeelo khayrka aada diideyso xaggii xumaanta naftaada aad xigsiinayso acmaashanaad samaynaysaa waa acmaashii ahlu naarka maaha acmaashii waxa weyaan ahluljanna janniyo naar mid laguu qoro adigu wer kama hayso marka marka horeba adigu ha isku qorin ahlu naarka oo acmaashii ahlu naarka adigu ha isxigsiinin maxaad u oran weyday janno iyo naar ilaahay tuu ii qoray baan gelayaa waxaanan ku dadaalayaa asbaabtii jannada aan ku geli lahaa iyo acmaashii ahluljanna iyo awsaaftii ahluljanna dadka bani aadamka ahay baabka qadarka marka laga hadlayo hawlahooda adduunyo markay noqoto qadar ma deliishadaan miyuu jiraa nin iska fadhiisto oo yidhaahda haddii ilaahay caruur ii qoro way iska iman doonaan anigu waxba guursan maayo miyuu jiraa nin iska fadhiisto oo yidhaahda haddii ilaahay arsaaqadii qore way i iman doonto aan waxba shaqo tegi maayo so arrinkumaha kullu naas yaqdu dadkao dhan soo maka lahaan marka adduunyada qiimaheedu siduu u liita aynu tilmaanay ayaa dadku asbaabteedii ay la yimaadaan ninka carruur doonaya dee waa guursadaan ilahay baa dee carruurta bixiya sababteedii ula yimaada qofka kasbi xalaal iyo arsaaq doonaya dee uu shaqo tagaa oo iskama fadhiista marka umuurta aakhirana sidaa iyo si si kasii weyn bay u baahan tahay in asbaabteeda aynu la nimaadno ilaahay subxaana watacaala inaga qadarkaynaguma addoonsan qadarku waa sirullah oo wax ilaahay u qarsoon wax laynoo qoriyo meel layna geyn doono ilahay isaga ayaa og ilaahay inaga wixi nagu addoonsaday bisharci sharciga oo ah afcalu iyo laa tafcalu sidaas sameeya laa taqrabu zina zinada ha u dhowaanina aqiimu salaa salaada ooga sharcigaa waxna laynagu amray waxna laynoogu diiday kaasaynu inagu ilaahay addoomay ugu dhah qadarna inagu iyo wax laynoo qadaro war kama hayno kaasi ayay tahay inagu inaynu u hogaansanno wallahu aclam sal allah alaa nabiyina
su-aasha kale waxay tahay in dhalinyarada kamid ah ayaa isna kuleeyahay aakhiro marka waxa weeyaan la tago ee dadka muuminiinta ilahi subxaana watacaala raggaa xuuralcayntii ku abaalmariyo dumarkii muuminaadka ahaa iyagu jannada galay iyagoo maxaa xuuralcayn u ah ayuu leeyahay
wax daliilo gaara oo masaladaas si gaara ugu soo arooray ma jiro laakiin guud ahaan ilaahay subxaana watacaala wuxuu tilmaamay ahlujannuhu wax kasta oo naftoodu ay jeclaato inay heli doonaan rag iyo dumarba marka sida ilaahay subxaana watacaala uu ragga ahlujannaha ugu diyaariyey dumar maadaama nafta bani aadamku arrintaasi ay jeceshahay ilaahay subxaana watacaala dumarka muuminaadka ee jannada gala iyagana qadin maayo adilada markaa guud ahaan qur'aanan wa sunnatan sidaas ayay tusinaysa fiiha ma tashtahihi lanfusu taladu lacyun jannada dhexeeda waxa yaalla wax kastoo naftu ay jeceshahay iyo wax kastoo indhuhu ay macaansadaan oo ay ku doogsadaan ragga qurana uma yaalin rag iyo dumarba waa u taalla arrintaasi wallahu aclam waxaan intaa dhex dhigi lahay insha allahu tacaala kulli kulankeena waa kii u horeeyey waana inoo socon doonaa saaba marka waxa weeyaan sheekhu sheegay marka waxa weeyaan si haddaynu su-aalaha caawa soo wada gudbino waxaa laga yaabaa inuu qabaada waqti siyirkiisa oo ragga hadda isku wada ama ragga qaar baa iyagu usii doosiyaba laga yaaba inuu xilligan magaranaysa ay seexan jireen markaasaynu iyagan iyagana aynu xaq u siino maadaama barnaamijkeenu yahay mid bilaabnay oo insha allahu tacaala waqti maalmaha dambe masaajidka wixii aynu ku qabsan doono awoodee dhalinyarada ay noo soo kordhi doonta oo saasay noo noqon doontaa kolkaa su-aalaha waxaan jeclaan lahay inaan intaan ku dayno wixii dambana inaynu aynu markaa waxa weeyaan duruusta dambe aynu u dhigano inkasta insha allahu tacaala waynu dhammayn doonaa su-aasha kale waxay tahay qofka diinta caaya haddaad gacan saarto balse aanay waxba kaaga iman ma ka war gadiinta caaya
qadiyadda ku saabsan diin cayga ma qofku ilaaha subxaana watacaala inuu caayo ma rasuulka ma diinta ama malaa'igta waxaa arrintaasi ay kamid tahay min ashnac wa acdami dunuub dembiyada u waaweyn ee u foolxun suurtagalla maaha iimaan iyo arrintaasi inay qof ku kulmaan hadduu qofku ilaahay rumaysan yahay oo rasuulka uu rumaysan yahay oo diinta uu rumaysan yahay ilaahay uu jecel yahay uu weyneynayo nebi maxamed uu jecel uu weyneynayo diinta uu jecel yahay uu weyneynayo ma caayan shaygaad caydaa waa shay aanad kala gacayl u haynin weyneyna haba yaraatee aanad u haynin xaaladdaa waxway inaad caayso shay agtaada qiimo kuloo aada weyneyneyso iyo shay aada jeceshahay oo aada qadarinayso cay uma quudid culimada islaamkuna waxay isku waafaqsan yihiin in la caayo allah subxaana watacaala ama rasuulka ama diinta ama shay diinta kamida ama malaa'igta in la caaya inay tahay kufri iyo gaalnimo qofku diinta uu kaga baxayo oo halkii markii hore muslim uu ka ahaa uu noqonayo mid gaal ah oo dowladda islaamka ay tahay in la soo joojiyo laa ilahay u toobadkeen hadduu toobad keeni waayana in la dilo wuxuu ka mid noqonaya kuwa rasuulku uhi man badela diinahu faktuluuh laakiin arrintaa waxay u taallaa dowladda qof kaloo isagu dili karo hawlahaas geli karaa ma jiro qadiyada ku saabsan xuduudda fulinteedu xukuumadda iyo maamulka muslimka ee meesha ka jira mas-uuliyaadkiisa iyo waajibaadkiisa ayay ka mid tahay haddii kale fawd bay noqonaysaa qof waliba hadduu yidha anaa gacantayda ula tegay oo xajkii waxa weeyaan ku fuliyey haddii xaas uu lahaa xaaskiisaasi guurki waa fasakmaya haddii uu dhinto xabaalaha muslimiinta lagu aasi maayo la mayri maayo sida qofka muslimkaa kafan wanaagsan lagu kafni maayo muslimiintu u ducayn maayaan hadii xabaashiisa lasoo dulmarayo markaa uu dhintaba lagu tukan maayo salaatu janaaza gaal dhintowna adigu ka soo qaata haddii isagoo xaaladaa ku sugan ilaahay subxaana watacaala uu la kulmana gaalada aan ilaahay caayin isaga ayaa ka meeqaan liita oo kufriga iyo gaalnimada lafteeda waa sii kala daran gaalnimada gaadhay heer qofku ilaahay subxaana watacaala cay cad uu u quuray gaalnimo iyadoo gaalnimo wadaa haddana waa sii kala daran gaalada qaarkood oo diintaba aan soo gelin ayuu isagu kasii gaalnimo xunyi markaana arrintaasina waa arrin mujtamaceena dhexdiisa ka jirta mar allaale qofku markuu cadhoodo waxa ugu horeeyu caayo waxa laga yaaba inu allah subxana watacaala ka dhigo ama rasuulka ama diinta ciyaada billah waxaa laga yaabaa dhalinyarta qaarkood inay xarago siay yidhahdaan yani baalaxoosto hanjabaad wuxuu ku hanjabo si looga baqdo looga cararo ninkaas waa nin halisa inuu caayo rabbigii subxana watacaala ama rasuulka ama diinta uu caayo waxa weyan waa sifo xun oo aada iyo aada u liidata waa sifatu lyahuud in allah subxaana watacaala la caayo ama sifaad xun loo quuro dadkeena qaar kamida yahuudi sida ilaahay u cayday si ka daran ilaahay subxana watacaala u caayo qofku intuu nool yahay fursad buu haystaa waa kasoo badkeeni kara acmaasha xunxuna noocaasiya lakin badda maaha macneheedu inuu afka un ka idhaha astakfir allah inuu xaaladiisii bedelo oo caydani waxay ka dhalatay jacaylka iyo weyneynta ilaahay u hayo ayaa qalbigiisa ku yaraatee dee qalbigiisii waa inuu geliyo weyneynta ilaah iyo jacaylka ilaahi subxana watacaala xaaladiisi uu bedelo waa inuu go-aansado dembiga inaanu dib ugu noqon waa inuu ka murugoodo annadam huwa tawba qof xumaantii uu samayn jira aan ka murugoodin oo waxooga aanay la ahaynin qof toobad keenay maaha annadam huwa tawba waxaa kamid a waxyaaba qofka tawbada u suurto gelinaaya ee ku kaalmayn kara inuu ka dhex baxo muxiidkii ama dadkii xunxumaaya uu ku dhex jiray oo ninkii sagaal iyo sagaashanka qof dilay boqolka qof dilay ninka caalimka u yimi weli tawbad male wuxuu ihi ha man yaxuulu baynaka wa bayna tawba adigiyo tawbad yaa idinkala seediya in allaha yakfiru dunuuba jamiica ilahay dembi oo dhan waa dhoof waa dhaafaa qofkii intaa uu nool yahay hadduu toobad keen ilahay waa ka dhaafaya subxana watacaala waasicu lmaqfira weya rabbuna subxaana watacaala waxa uu ku yidhi beledkan iyo meeshan aad ku noosha waa meel xuna iskaga tago meel hedlaayo tagdad fiican baa jiro ilaahay caabude markaa taa waxaa laga qaadanayaa qofku hadduu doonayo si dhaba inuu toobad keeno xaaladiisa uu bedelo dadkii uu la noolaayo xumaanta ugu kaalmeynayey ee uu ku dhex jiray waa inuu ka dhex baxo rasuulkeenuna xadiidka waa ka inoogu sheegay jaliisu saalix iyo jaliisu suuq lala fadhiisto xun iyo lala fadhiisto wanaagsan saaxiib xun iyo saaxiib wanaagsan mid waliba waxa uu ka dhigaya buu sheegay rasuulku saaxiibka xumi wuxuu ka dhigay naasiku lkiir ninkaa biraha garaacaye buufimada dabka ku shidaaya ama dharku ima an yuxriqa siyaabak wa ima an tajida minhu riixan mumtina intaad ag fadhigid ama maryuhu kaa gubi doonaa ama ur qarmuun baa xaggiisa kaaga soo bixi doonta dambas iyo gubad xaamil miski saaxiibkii wanaagsanaana rasuulku waxa uu ku tusaaleeyey miskigu uduga waxyaaba udgoon ka ugu udgoon weyi waa sayid adtiib ninkaas jita ayuu la mid yahay ninka wanaagsani ima an yuxdiyak wa ima an tabtaaca minhu wa ima an tajida minhu riixan tayiba ama wuu ku siin bilaash waxba adigoon kaga bedelan ama waxbuu kaaga bedelan doonaa ama markay ugu yartay inta aada la joogto ayaa ur wanaagsani carab wanaagsani xaggiisa kaaga iman doonta qof xun haddaad la saaxiibto ama wuu ku halaagi dhargubashadaasi waa halaag hadduu dharkii kuu gubta aadna gubatidi gubashana waa halaag wuu ku halaagi doonaayo khayrkana waa kaa fadhiisin xumaantana waa kuugu yeeri doonaa xataa khayrka intii yara ilaahay ku waafajiyey ayuu kaa leexin doonaa haddii aanu ku guulaysan inuu ku halaagana indhahaagu wasakayn doonaa wuxuuna daawatu kugu kalifi dhegahaagu wasakayno wuxuuna dhegaystu kugu kalifi qalbigaagu wasakayn doonaa waxun baad ka maqli waxun baad ka arki doonta qofka wanaagsan haddaad raacdidna oo aada la saaxiibtidna adigoo adigu waxaba aan ku kordhin baa laga yaabaa inuu isagu wanaagaan waxba kaaga bedelo uu ku siiyo wanaagaad ka gaabisa inuu ku xusuusiyo ma isku mid ba ninka salaada ku dhaafinaya ninka koone war waa la eedaamayna mari jaliisu saalix jaliisu suu sooma kala ah ama warta waxaad noqon doontaan kuwo wanaagga isdhaafsada mid waliba ka kale wuxuu ku dhaamo cilmi ahaan iyo camal ahaan ugu kordhiyo ama haddaanu waxbaba kuu sheegin waxba aanu ku barin waxba aanu ku xusuusin inta aad la joogto wanaag baad ka maqli wanaag baad ka arki ficilkiisaabuu kugu raadayn doonaaba oo xaalkaaga wax fara badan ka bedeli doona markaa qofku hadduu doonayo ilaahay subxana watacaala si dhaba inugu toobad keeno dhammaanteenna toobadda waa u baahannaye waajibna waa inugu tahay dhammaanteen qof odhanaya anigu wax allaala waxaan ka toobad keenaa ma jiro wax waliba way hagaagsan yihin inaguma jiro kulluna dhammaanteenba toobad waynu u baahan saxaabadii rasuulka oo ilaahay rumeeye rasuulka rumeeye diinta u nusreeyey ilaahay daraaddii u hijrooday ilaahay daraaddii u dagaalamay naf maalba u huray iyo watuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuun lacalakum tuflixuun ilaahay ku yidhi war toobad keena toobadda caaqibeedu waa wanaagsan tahayo waxa wanaagsanaad jeceshiina waad ku heli doontaan waxa xunaad dhibsanaysaanna waad kaga badbaadi doontaan marka arrinta noocaasiya ee ku saabsan cayda iyo aflagaadidaas alxamdulilah waa yaraatay imika dadka qaarkood baa laga yaaba inay kusii hadha wacyigelin fara badan markii la sameeyey waa yaraatay marka ka qofka aynu aragne waxaa samaynayana waa inaynu idhaa ilahay u toobadkeen waxaan waa gaalnimaya oo islaamkii iyo diintii dib usoo galo o kusoo noqo intaanay albaabadu kaa xidhmin sidaynu tilmaanay waktiyo albaabadu xidhmaan ayaa iman doonta marka ilaahay subxana watacaala walaalaha ama dadka ku ibtilaysan arrinta ilahay ha ka daweeye ilahay subxana watacaala ha soo hadeeye asbaabteedana waa loo baahan yahay in waxa weeyaan lala yimaado baaraka allahu fiikum wajazakum allahu khayra